bsm اllahi الرحmn الرaحيm alxamdu لlh rb العaalamiin والصlaaة والsلاam عlى rasuuli الlah slى اllه عlyh وعlى آlih وصaxbih وsلم allahuma wfiqna min alaqwaali wاlacmaali lima tuxibuhu watardaa waxaa dersigeenna caawa uu ka bilaabmayaa aayadda koob iyo kontonaad ee suurat اlanbiyaa allah waxa uu ihi subxaanah walaqad aataynaa ibraahiima rushdahu min qabl wa kunna bihi caalimiin walaqad aataynaa wallaahi laqad aataynaa dhab ahaan baanu u siinay ibraahiima nebi ibraahim waxaanu siinay rushdahu hanuunkiisii ayaanu siinay min qablu hore ayaanu hanuunkiisa u siinay wa kunnaa waxaananu ahaanay bihi ay biibraahiim ibraahiim waxaanu ahaanay caalimiina kuwo og oo garanaya inuu mutaystay oo xilkaa u qaadi karo id waqti ayaanu siinay hanuunkiisa qaala uu yidhi ibraahim liabiihi aabbihii aazar uu ku yidhi iyo wa qowmihii reetolkiiba maa haadihi tani maxay ahaatay adtamaahiilu ee taallooyinka waa asnaamtay caabudayeen eh allatii taallooyinkaasoo antum idinku caakifuuna aad ku negidihiin lahaa ay licibaadatihaa cibaadadeeda waa maxay yacnii taallooyinkan iyo sawiradan iyo asnaamtan aad ku dulnegidihiinee cibaadadooda aada dul ictikaafteen maxay tahay qaaluu waxay yidhaahdeen wajadnaa waxaanu ogaanay aabbaa'anaa aabbayaashayo caabidiina inay caabudi jireen lahaa asnaamtani aabbayaashayaanu ogaanay inay caabudi jireen annana waa ku dayannay qaala waxa uu ku yidhi markaa ibraahiim laqad kuntum wallaahi laqad kuntum waxaad ahaateen antum idinka iyo wa aabbaa'ukum aabbayaashiinba fii dalaalin baadi ayaa ku dhex sugnaateen baadidaasoo mubiinin ay bayinin cad idinka iyo aabbayaashiinba waa lunsanaydeen oo baadi baa ku sugnaydeen bayin oo cad qaaluu waxay yidhaahdeen aji'tanaa ma waxaad noola timid ibraahiimow bilxaqi ma xaq baad noola timid oo iminka waxaad sheegaysaa waa runtaa ama anta mise waxaad ahaatay min allaacibiina mise kuwa nagu ciyaarayaad ka mid ahaatay oo wuxuba ciyaariya dheeldheel baad ka dhiganaysaa qaala waxau idhi markaa ibraahiim bal iska badaa inaan idinku ciyaarayo meesha ciyaari ma taalle eh rabbukum rabbigiin rabbu samaawaati samooyinka rabbigood weeyi iyo walardi arladaba rabbigeed alladii allahaasoo fatarahunna cirarkaa iyo dhulalkaa abuuray isagoon cidna kaga dayan waayo macnaa fatara waa alkhalqu calaa gayri mihaalin saabiq wa ana aniguna baa uu yidhi ibraahiim calaa daalikum arrinkiinna aan idiin sheegay oo ah inuu rabbigiin yahay ka cirkiya dhulkaba abuuray arrinkaas ayaa min ashaahidiina kuwa ka markhaati kacaya aan ka mid ahay watallaahi ilaahay baan ku dhaartaye laakiidanna waan shirqooli oo waan shirqooli asnaamakum sanamyadiinna waan dhakri bacda an tuwalluu marka aad jeedsataan kadib mudbiriina xaala atiin kuwa daba jeediyey mar alla marka aad ka tagtaan walle asnaamtiinna waan idin dabamari oo waan duminoo waa baabi'ini fajacalahum dabeed wuxuu ka yeelay ibraahiim asnaamtii markay ka tageen uu u daba maray judaadan kuwa la burburiyoo la baabi'iyey waxa weeye gebigoodii wuu rigaaxo wuu burburiyey ilaa kabiiran mid weyn mooyaane oo lahum iyaga u sugnaadoy lahaayeen kii u weynaa mooye intii kale waa jejabiye oo waa burburiyey digada ayuu intii kale ka sameeyey muxuu sidaa u sameeyey lacallahum waxay mudan yihiin ilayhi ay ilaa kabiirihim koodaa weyn sanamkaa weyn yarjicuuna inay usoo noqdaan oo bal ay wax weydiiyaan weliba waxaa la yidhi seeftiina intuu kii weynaa intuu faaskii uu la dhacaayey kii weynaabuu qoorta u sudhay uu kaga tegay marka dee ha waraystaanoo ha weydiiyaan ila iyaga ilaah ka dhiganayeen ama lacallahum yarjicuuna ay likay yarjicuu wuxuu sidaa u sameeyey si ay ugu soo noqdaan ilayhi ay ilaa diini ibraahiim miladii ibraahim ee tawxiidka si ay ugu toosnaadaan oo u toobad keenaan oo wax u gartaan ayuu sidaa u sameeyey qaaluu waxay yidhaahdeen man facala man ayaa facala ku sameeyey haadaakani ficilkan a biaalihatina ilaahiyadayadii mar alle markay yimaadeen meeshii oo burbur iyo baaba laga dhigay kii u weynaa mooyaane ayaa waxay yidhaahdeen man kumaa facalo ku sameeye haadaa ficilkani biaalihatina ilaahyadayadii yaa ficilkan ku sameeyey innahu faacilka sidaa sameeyey la min aldaalimiina waxa uu ka mid yahay kuwa gardaran ee daalimiinta aheh qaaluu markaa waxay yidhaahdeen iyagoo badhkooda badhkii kale u jawaabaya samicnaa waxaanu maqalay fatan nin dhallinyaro ah ninkaa dhallinyarta ahoo yadkuruhum ay yaciibuhum ilaahyada ceebaynayo oo wax ka sheeg sheegaya kaasoo yuqaalu lahu la yidhaahdo ibraahiimu ibraahim la yidhaahdo qaaluu waxay yidhaahdeen markaa fa'tuu haddaba la kaalaya oo keena bihi ibraahim la yimaado oo keena calaa acyuni nnaasi dadka indhahooda korkooda keena oo dadka hor keena ha la wada arkee lacallahum yashhaduuna likay yashhaduu si ay u arkaan oo u xaadiraan cuquubadaynu ku samaynayno ama lacallahum yashhaduu likay yashhaduu si ay ugu markhaati kacaan sidaa inuu isagu sameeyey min ashuhuudi aw min ashahaada qaaluu waxay yidhaahdeen markaa a anta ma adigaa ibraahiimow facalta ku sameeye haadaa arrinkani biaalihatina ilaahyadayada yaa ibraahiimu ibraahiimow waxay yidhahdeen ibraahimow ma adaa sidan u galay aalihadayadii qaala waxa uu ku yidhi markaa bal iskaba dhaafa anigu inaan sameeyey e facalahu waxa sameeyey sidan kabiiruhum ilaahyadaad ku andacoonaysaan ee sheeganaysaan koodii u weynaabaa sameeyey haadaa ee kani ah ee fas'aluuhum bal weydiiya kuwaad ilaahyada ku sheegaysaan ee la jajabiyey in kaanuu hadday ahaadeen yantiquuna kuwa hadlaya bal hadday hadlayaan weydiiya koodan u weyn baa jajabiye farajacuu markaa way noqdeen oo ilaa anfusihim nafahoodiibay dib ugu noqdeen canaan iyo citaab iyagoo iscanaananaya oo leh war innakaa waalane waxaan hadal iyo huguntoona lahayn sidaynuu caabudnay faqaaluu waxay yidhaahdeen iyagoo badhkooda badhkii kale u jawaab celinaya innakum idinku antum idinku addaalimuuna idinkaa daalimiin oo gardaran idinkaa waxaan waxba iska celinayn oon hadal iyo huguntoona lahayn idinkaa caabudo iyagiibaa canaan iskula dhaqaaqay summa nukisuu dabeed waa la foorariyey haddana calaa ru'uusihim madaxyadooda korkoodii baa lagu foorariyo waa la dabagediyo dib baa gaalnimadii loogu celiyey oo nimankii imikuun iscanaananayey ayaa haddana markiiba dib gaalnimadoodii ugu noqdo yidhi war ilaahyadeenna aan difaacno suma nukisuu dabeed waa la dabagediyey ama waa la foorariyey oo calaa ru'uusihim madaxyadoodii baa lagu dabagediyo dib loogu foorariyey oo macnaha waxaa loo jeedaa kufrigii iyo gaalnimadii bay dib ugu noqdeen oo ay sii daa'imeen qaa'iliina iyagoo leh laqad calimta waad ogtahay ibraahiimow maa haaulaa'i kuwani yantiquuna inaanay hadlayn waxay yidhahdeen ibraahiimow waad garanaysaa kuwani inaanay hadlayne maxaad noogu diraysaa waxaad sidan u samaysay noo sheeg qaala waxa uu ku yidhi ibraahiim afa tacbuduuna oo ma waxaad caabudaysaan min duuni illaahi alla sokadii maa laa yanfacukum waxaan idiin tarayn shay-a waxba ay in cabadtumuuhum haddaad caabuddaan waxaan waxba idiin tarayn miyaa caabudaysaan oo walaa yadurukum waxna aan idin yeelayn ay in taragtum cibaadataha haddaad iska daysaanna aan waxba idin yeelayn waxaan cibaadadooduna wax idiin tarayn oo wax alla wax dheefa aydaan ka helayn oo adduunya aakhiratoona aan waxba idiin qaban karayn oo iyagii geediyo dhagaxaana haddaad iska daysaanna aan waxbaba idin yeelayn macnaha waxaan dhib iyo dheef midna lahayn miyaa ilaah ka dhiganaysaan ufin ufin yacnii xumaan baa lakum idinka idiin sugnaatay iyo walimaa tacbuduuna waxaad caabudaysaanba min duuni illaahi alla sokadii yacnii idinka iyo waxaad caabudaysaanba xumaan baa idiin sugnaatay buu ibraahim ku yidhi afalaa tacqiluuna miyaydaan caqli iyo garasho lahayn qaaluu waxay yidhaahdeen markaa xariquuhu ibraahiim guba oo wansuruu u hiiliya aalihatakum ilaahyadiinnana u hiiliya in kuntum haddii aad ahaateen faaciliina kuwa samaynaya sidaa haddii aad ficil leedihiin oo wax qabanaysaan aalihadiinna u hiiliya saasay isku yidhahdeen oo isku tirtirsiyeen dabeed waxaa dhacday dee deb weyn intay shideen inay bartanka ugu tuureen allah waxau idhi markaa qulnaa waxaanu idhi yaa naaru naareey ila naartu way amran tahay oo waa makhluuqatun mudabbara eh ilaahay baa daberaya oo maamulaya o u talinaye qulnaa waxaanu idhi baa alla uu yidhi yaa naaru naarey waa dabkii ibraahim loo shidaye kuunii ahaw bardaa qabow ahaw iyo wasalaaman badbaado iyo nabadgelyo ahaw calaa ibraahiima ibraahiim u ahaw qabow iyo badbaado oo waxba ha yeelin macnaha awoodday wax ku gubaysay ayuunbaa laga dhex siibay ilan iyadu awood may lahayne awoodda allah ku abuuray ah wa araaduu waxay dooneen bihi ibraahiim waxay la dooneen kayda dhagar iyo shirqool bay ibraahiim la dooneen fajacalnaahum dabeed waxaanu ka yeelay alakhsariina kuwii ugu khasaaraha badnaa baanu iyaga ka yeelnay oo iyagaa dulloobay oo halaagsamay wanajaynaahu waanu badbaadinay ibraahiim iyo wa luutan luutba waanu badbaadinay oo ila alardi dhulkii xaggiisaanu u badbaadinoonu u bixinay allatii arladaasoo baaraknaa aanu barakaynay fiihaa arlada dhexdeeda lilcaalamiina caalamiintoo dhan aanu u barakaynay dhulkii barakaysnaa ee ardu shaam ayaanu u bixinay wa wahabnaa waxaan u hibaynoonu siinay lahu ibraahiim isxaaqa isxaaq baanu siinay wa yacquuba iyo yacquub naafilatan xaal uu yahay dheeraad yacquub isxaaquu su-aashayna waanu ku arsaaqnay ilaahow weladisii markuu yidhi yacquubna waanu ugu daray oo marka hore aanu su'aalan wa kullan mid wal oo ibraahiim iyo luut iyo ilme nebi ibraahim oo isxaaq iyo yacquub ah midna waa waladu sulbi midna waa waladulwalad oo dee labadooduba waa weladkiisii laakiin midna waa waladu sulbi oo isagaa dhalay midna waa waladulwalad oo dee inankiisii baa dhalo awoobu u yahay kulligood dee waa tafiirtooda marka alla waxau ihi wa kullan mid wal oo ambiyadan ka mid a ibraahiim iyo luut iyo awlaadda ibraahim ee isxaaq iyo yacquub jacalnaa waxaanu ka yeelay saalixiina kuwa wanaagsan baanu ka yeello ambiye ah wa jacalnaahum waxaanu ka yeellay ambiyadaas a'ima kuwa lagu daydo ayaanu ka yeellay oo sidii horey noo soo martay macaanida imaamka waxaa ka mid ah almuqtadaa bihi fi lhidaaya ka hanuunka lagaga daydo ee hoggaanka ku ah wa jacalnaahum waxaanu ka yeellay ambiyadaasi a'ima kuwa lagu daydo kuwaasoo yahduuna hanuuniya ay innaasa dadka mafcuulka usoo qadaro biamrinaa amarkayaga ku hanuuniya wa awxaynaa waxaanu waxyoonay ilayhim ambiyadaas ficla alkhayraati khayraadka iyo wanaagyada samayntoodanu u waxyoonay iyo wa iqaama asalaati salaada oogideeda iyo wa iitaa'a azakaati sakada bixinteeda wa kaanuu waxaanay ahaayeen caabidiina kuwana caabuda lanaa anakana caabuda wa luutan aataynaahu waa baabulishtiqaala ficilka dambe u fasirayo usoo qadar oo luudka nasbiya wa aataynaa waxaanu siinay luuta nebi luud waxaanu siinay aataynaahu waxaanu siinay xukmaa xukun baanu siinay oo nebinimadii ah ama ay fasla alkhusuumaat kala saaridda dadka wa aataynaa waxaanu siinay luuta nebi luud aataynaahu waxaanu siinay xukmaa xukum oo nubuwadii ah ama xukman ay faslan bayna alkhusuum kala saaridda dadka uu kala xukumaayo iyo wa cilmaa cilmi ayaanu siinay shariicadii iyo diintii uu garanayay loo waxyooday wanajaynaahu luud waanu badbaadinay min alqarya ay min ahli alqarya magaaladaa ehelkeedii waa ka badbaadinay allatii qaryadaasoo kaanad ahay tacmalu mid samaysa alkhabaa'isa xumaanaha innahum iyagu kaanuu waxay ahaayeen qowma saw-in xumaan dadkeed bay ahaayeen kuwaasoo faasiqiina taacada rabbina ka baxay wa adkhalnaahu waxaanu gelinay luud fii raxmatinaa naxariistayada dhexdeedii baanu gelinay waayo innahu luut min asaalixiina kuwa wanaagsan buu ka mid ahaa wa nuuxan wadkur xus nebi maxamedow dadkana uga sheekee nuuxaa nebi nuux arrinkiisa dadka u sheeg id wakhtigii u sheeg oo xus ka bedel naadaa u dhawaaqay nuux min qablu hore uu u dhawaaqay ee min qabli ibraahiima wa luud ibraahiim iyo luud hortood markuu dhawaaqay ee qoomkiisii uu habaaray markuu ka quustay bal hadda arrinkaa xus oo dadkana xasuusi oo fastajabnaa dabeed aanu aqballay lahu ay linuuxin nuux baryadii aanu aqballay baryadii nuux aanu ajiibnay oo fanajaynaahu aanu badbaadinay nuux iyo wa ahlahu ehelkiisiiba min alkarbi dhibaatadii aanu ka badbaadinay dhibaatadii alcadiimi ee weynayd wanasarnaahu waannu u hiilinay nuux min alqowmi qoladii baanu uga hiilinay aladiina qoomkaasoo kadabuu beeniyey biaayaatinaa aayaadkayaga beeniyey waanu uga gargaarnay innahum iyagu kuwaa beeniyey kaanuu waxay ahaayeen qowma saw-in xumaan dadkeed bay ahaayeen dad xumaan u saaxiib oo sameeya faaqraqnaahum dabeed waanu qarqinnay oo biyihii baanu ku maanshaynoo ku hafinnay ajmaciina xaal ay yihiin dhammaantood wa daawuuda ay wadkur xusna biallow dadkana xasuusi daawuuda nebi daawuud iyo wa sulaymaana nebi sulaymaan oo ina nebi daawuud ahaa labadaba qisadooda xus dadkana uga sheekee id wakhtigiina xus yaxkumaani ay kala xukumayeen filxarsi beertii adhigu daaqay ay kala xukumayeen id wakhtina ay kala xukumayeen nafashad ay miratay fiihi beertaa dhexdeeda hanamulqawmi qowmka ama dadka adhigoodii u goor habeennimo amirtay wa kunnaa waxaanu ahayn baa rabbi uu yidhi lixukmihim xukumkooda daawuud iyo sulaymaan shaahidiina kuwa og ama xaadir oo arkayoo goobjooga fafahamnaaha waxaanu fahamsiinay xukuumadii ama xukunkii iyo qadiyadda arrinkeedii waxaanu fahamsiinay sulaymaana nebi sulaymaan ayaanu fahamsiinay wa kullan mid wal oo sulaymaan iyo daawuud ka mid ah aataynaa waxaanu siinay xukmaa xukun baanu siinay oo nebinimadii iyo kala saariddii dadka iyo xukumkooda ah iyo wa cilmaa cilmi wa sakharnaa waanu sakhiray maca daawuuda daawuud la jirkiisa waxaanu sakhiray oonu laylinay aljibaala buurihi yusabbixna xaal ay tasbiixsanayaan oo buurahaanu u sakhiray oo la tasbiixsanaya oo adkaarta iyo awraadda iyo tasbiixda u akhriya u jiibinaya oo la akhrinaya watayra shimbirihiina waanu u sakhiray daawuud ay yusabbixna iyaguna xaal ay yihiin kuwa la tasbiixsanaya oo ilaahay waxa uu ku karaameeyey inuu afkooda yacni waxa weeyaan jamaadaadka iyo noolaha iyo wixii dhaqaaqaba in waxa weeyaan afkooda la baray wacullimnaa mantiqa tayr oo xataa shimbiraha dhawaqooda uu garanaya waxay ku hadlayaan wa kunnaa waxaanu ahaanay baa rabbi uu yidhi faaciliina kuwa sidaa sameeyey ee buuraha iyo shimbiraha u sakhiray daawuud kuwa sidaa sameeye sakhire waa annaka wa callamnaahu waxaanu baray daawuud sancata labuusin wax la xidho oo dagaalada laga xidho samaynteediiyo sancaynteedaanu baray oo waa qamiis biraadyadii iyo koofiyadaha birtaa iyo waxyaabihii laga gashanayee lagaga gaashaamanaya dagaalka warmihiis iyo seefaha weeyaan labuuska marka wa callamnaahu daawuud waxaanu baray sancata labuusin waxa la xidho ee dagaalka lagaga gaashaantee biraha ka samaysan waxyaabahaas ayaanu sancadooda baray daawuud lakum ay liajlikum idinka dartiin baananu u baray inuu idin sameeyo lituxsinakum si ay idinka ilaaliso waxyaabaha iyo dharkaa birtee uu samaynayaa si ay idinka ilaaliso min baasikum dagaalkiinna oo aad kaga gaashaamataan warmaha iyo seefaha iyo waxa lagu dagaalamayo alla waxau idhi efaal antum idinku ma ahaateen shaakiruuna kuwa rabbi mahadinaya waxaasoo nicmo ah laydin siiyey ilaahay ma mahadinaysaan mise waa ka gaaloobaysaan walisulaymana ariixa ay wasakharnaa waxaanu u laylinay lisulaymaana nebi sulaymaan arriixa dabayshaanu u laylinay oo hayin aanu uga dhignay siduu doono u adeegsado caasifatan xaalay tahay dabayshaasi mid dhacaysa oo xoog u dhabanaysa yacnii aayadda kalena rukhaa'an waatay ahayd mid dabacsan marka iyadoo xoog u dhacaysa iyo iyadoo dabacsan oo layliya yacnii layin ah oon xoog u dhacaynba waa u sakhiray tajrii way soconaysaa ama tajrii xaal ay soconaysa dabayshaasi biamrihi daawuud sulaymaan amarkiisa ay ku soconayso ilal ardi dhulkii xaggiisana ay ugu soconayso allatii dhulkaasoo baarakna aanu barakaynay fiiha dhexdeeda wa kunnaa waxaananu ahaanay bikulli shay shay walba caalimiina kuwii oga cilmi u leh wa min ashayaatiini ay wasakharnaa lahu waxaa kaloonu sulaymaan u sakhiray min ashayaaiini shayaadiinta xaggooda waxaanu uga sakhiray man duul yacni waxa weeyaan man baanu u sakhiray duul ama qoom kuwaasoo yaquusuuna badaha dhexdooda quusaya si ay macaadinta iyo luulka ku jira ay gunta badda uga soo qaadaan lahu ay liajli sulaymaan sulaymaan dartiisana ay u quusayaan badaha wa yacmaluuna waxa kaloo ay qabanayaan shayaadiinta loo sakhiray sulaymaan camalan camal bay qabanayaan kale camalkaasoo duuna daalik quusidaa ay badaha quusayaan aan ahayn oo ka sokeeya yacnii badaha guntoodana waa u quusayaan camallo kalena way u qabanayaan oo dhismaha iyo binaayaadku ay ka mid yihiin wa kunnaa waxaananu ahaanay baa allou yidhi lahum iyaga kuwaan shayaadiinta ee loo sakhiray xaafidiina kuwa ilaalinaya oo inay ka baxsadaan ama ay xadgudbaan ama dhibaato kala geystaan annakaa xafidanoo ka ilaalinayna haadihi alaayaat ilaahay tabaaraka wa tacaala waxa uu kaga warramay qisatu ibraahiima calayhi asalaam maca qowmih wa hibatihi isxaaqa wa yacquuba nebiyeyn qisadii nebi ibraahim iyo qoomkiisa dhex martay iyo hibaynta ilaahay u hibeeyey labadii inanee isxaaq iyo yacquub oo midna isagu uu dhalay midna inankiisu u dhalay nebi ibraahim ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu ku tilmaamay walaqad aataynaa ibraahiima rushdahu min qablu ibraahiim horaannu hanuunkiisa u siinay hanuunkaas waxaa lagu fasiray hudaahu bimacrifati rabbihi waaliimaani bih waxaanu siinay hanuunkiisii uu ku hanuunay inuu rabbigii gartuu rumeeyo towxiidka ku toosnaado waa tafsiir waxaa kaloo lagu fasiray rushdahu ay xujatahu fi tawxiid qoomkiisa markii uu la garramay xujadii towxiidkee uu ka helay ayaanu siinay ilan wuu ka gar helay markii uu la garramay ee towxiidka uu kula xujaystamay isagaa ka xujadii ka helay oo waxaa yacni muujinaya taa hadalku alla uu yidhi wa tilka xujatunaa aataynaaha ibraahiima calaa qowmih taasi waa xujadayadii aanu siinay ibraahiim oo qoomkiisana aanu ka siinay uu kaga gar helay marka labadaba waa lagu fasiray in xujadii towxiidkee uu kaga gar helay loo jeedo rushdiga iyo in hanuunka looga jeedo garashadii rabbi uu gartay uu rumeeyey min qablu horaannu hanuunkiisa u siinay waxaa lagu fasiray ee min qabli muusa wa haaruun ilan muusiya haaruun ayaa laga soo warramay marka iyaga hortood ayaanu hanuunkiisa siinay waxaa kaloo lagu fasiray min qablu horaannu u siinay ay min qabli buluuqihi isagoo sebiyoo carruurun qaangaadhinba ayaannu hidaayadiiyo hanuunka sii siinay alla waxau idhi wa kunnaa bihi caalimiina oo yacnii inuu xilkaa qaadi karuu mutaystuu ehel u yahayna waannu ogeynoo ogaal iyo cilmi ayaannu xilka ugu doorannoonu risaalada u siinay allaahu aclamu xaysu yajcalu risaalatah ilaahayna isagaa og meesha uu wax dhigayo iyo cidda uu diinta u dooranayo waa istifaa iyo doorasho rabbi allahu yastafi min almalaa'ikati rusulan wa min annaas dabeed ilaahay wuxuu inooga warramay qisadii iyo hadalkii dhex maray isagiiyo qoomkiisa id qaala liqowmihi liabiihi wa qowmihi maa haadihi tamaahiilu alatii antum lahaa caakifuun qaaluu wajadnaa aabaa'anaa lahaa caabidiin mar alle markuu yidhi waa maxay asnaamtan aad dul yuururtaan waxay yidhahdeen dee aabbayaashayaannu ka soo gaadhnay marka taqliidka indhahala ama kudayashada indhahala ee ah aabbahay ama awowgay baan ka soo gaadhay waa xujatulmushrikiina alqudaama gaaladii hore iyo mushrikiintii hore iyo jaahiliyadii hore waxay cuskan jireen ee cilmi ka dhigan jireen waxay ahayd dee innaa wajadnaa aabba'ana marka ruuxa muuminka ah ee muwaxidkee islaamka iyo diinta u nisbo sheeganaya uma bannaana in diintiisa uu ka dhigto innaa wajadnaa sidanaannu soo gaadhnay laakiin deliilka waa inuu raaco oo tallaabada uu qaadayo uu ku saleeyo kitaabka iyo sunnada qul haatuu burhaanakum in kuntum saadiqiin mar alle markay yidhaahdeen aabbayaashayaannu ka soo gaadhnay dee wuxuu ugu jawaabay laqad kuntum antum wa aabaa'ukum fii dalaalin mubiin walle idinkiiyo aabbayaashiinba waa lunsanaydeen dabeed wuxuu u tilmaamay markay yidhaahdeen war miyaad nagu ciyaaraysaa mise runbaad noo sheegaysaa wuxuu yidhi ciyaari ma jirto eh rabbukum rabu samaawaati waalardi aladii fatarahunna wa ana calaa dalikum min ashaahidiin rabbigiin waa rabbiga cirarkiiyo dhulalka abuuray isagoon cidna kaga dayan oo fatara waxaa la yidhaha alkhalqu calaa gayri mihaalin saabiq waxaan lagaaga horrayn taasaanan ka markhaati kacaya kadib waxa uu ku yidhi watallaahi la akiidanna asnaamakum bacda an tuwalluu mudbiriin wuxuu ku dhaartay in mar alla marka ay jeedsadaan ee waxa weeyaan ay muraadadooda iyo ciidahooga iyo kulamadooda ay u anbabaxaan inuu ilaahyadii caabudayeenay ilaahya ka dhiganayeen siday sheeganayaan u weydaaran doono waxaa la yidhi markaa wuxuu la eegtay maalin ciiddooda ah oo ciid ay u baxayeen ayuu la eegtay marka mar alla markii ay baxeen ayuu intuu u weydaartay digada ka dhigo uu baabi'iyey fajacalahum judaadan ilaa kabiiran lahum lacallahum ilayhi yarjicuun wuxuu ka dhigay burbur iyo baaba kii weynaa mooyaane ilaa kabiiran lahum dee wax weyni meesha ma jiro waa xaqiir ah oo wax liita weeyaane waxaa loo jeedaa iyagu siday u haystaan kii agtooda ku weynaa ee maqaamka sare agtooda ka lahaa buu u daayey bal hadda isaga ha waraystaan oo bal inay inuun caqli iyo garaad dib isugu noqdaan oo iscanaantaan marka ilaa kabiiran lahum baa lagu qaydi nebiguna sala allahu calayhi wasalam dee gaalada furus iyo ruumba markuu waraaqaha u qoraayo ilaa cadiimi ruum iyo ilaa cadiimi lfurus ayuu odhan jiray marka waa kay dee reer ruum iyo reer furus kay weynaynayeen iyagu marka fii xaqiiqati alamri asal ahaan iyo xaqiiqa ahaan ma weyno waa xaqiir oo gaalku cadamo ma leh laakiin waxaa la cabirayaa iyagu dee siday u haysteenoo iyagaa loo nisbaynaya ilaa cadiimi ruum lama idlaaqi karo dee ilal cadiimi la odhan maayo laakiin ilaa cadiimi ruumi iyagaa loo idaafeeyo waa binisbati ilayhim siday iyagu u haystaan ayaa la cabiray tanna ilaa kabiiran lahum waa binisbati lahum oo siday iyagu u haysteen koodii ugu weynaa xagga maqaamka waxaa kaloo noqon kartaa xagga xajmiga kii ugu weynaayo dee way kala yaryaraayeenoo kii ugu yara xajmi roonaa ayuu ka tegu yidhi balkan bal inay waantoobaanoo isaga wax weydiiyaan marka maxalligu sida jalaaleynka uu ku tilmaamayo callaqa alfa'sa fii cunuqi faaskii uu waxa weeyaan ku googooyey uu ku jarjaray uu ku jajabiyeyna kii ugu weynaa ee uu ka tegey ayuu qoorta u sudhay intaa wuxuu uga jeedaa lacallahum ilayhi yarjicuun bal inay intay u soo noqdaan weydiiyaan oo yidhaahdaan war siday wax yihiinoo inuun ay wax gartaan oy ka garaabaan marka iyaga ayuu ku imtixaamayey dee mar alle markay yidhaahdeen yaa sidan aalihadeedii u galay waa nin gardaran oo daalimahe ayay yidhaahdeen nin dhallinyaro ibraahiim la yidhaah baa hadal hayo wax ka sheeg sheegayey dee waxay yidhaahdeen dadka hortooda keena ninkaa laysugu yimaadee dadka hortooda keena lacallahum yashhaduun yashhaduuna haddii laga keeno min ashuhuudi waa si ay u arkaan oy u xaadiraan dadkay goobjoogu noqdaan haddii yashhaduuna min ashahaadati laga keenana waa si ay dadku ugu markhaati kacaan kuwii arkayey oo min ashuhuud iyo min ashahaada labadaba yashhaduuna waa laga keenaa marka waxay dhahan war ninka dadka hor keena si ay ugu markhaati kacaan ama dadku u arkaanba waxa lagu samaynayo waa la keenay dee waxay yidhaahdeen ma adaa sidan ku sameeyey markaasuu yidhi bal facalahu kabiiruhum haada fas'aluuhum in kaanuu yantiquun anigu ma samayne koodan u weyn baa ku sameeyee waraysta hadday hadlayaan kuwanad ilaahyada ka dhiganaysaan bal facalahu kabiiruhum waa kadabaadkii ama arrimihii beenaha lagu tilmaamay ee nebi ibraahim uu ku cudurdaaran doono qiyaamaha shafaacada oo ahalaata alkadabaad saddexda beenood ee xadiidka ku soo arooray mid waa bal facalahu kabiiruhum haadaadan oo dee sanam waxma jejebina isagaa jejebiyey midna waxay ahayd tii markay u yimaadeen yidhahdeen warna raac maalintii ciiddooda fa nadara nadratan fi nnujuum fa qaala innii saqiim intuu xiddigaha eegay iyagaa xiddigaha wax ka eegi jiray oo xiddigin jiray markaa sidii wuxuu xidigaha wax ka sheegay oo kale macnaha intuu cirkii eegay waa kaga cudurdaaranayuune ayuu ihi waan bukaayo iska socda ta saddexaadna markii boqorkii masar uu soo maray ee dadka dumarkooda ka damci jiray ayaa haweenaydiisii saara si aanu u damcin markuu yidhi waa ayo hadduu waa xaaskaygii yidhaahdo dadka xaasaskooda waa ka qaadi jiray wuxuu yidhi innahaa ukhtii waa walaashay culimadu waxay dhahaan saddexdubana dee mid waliba tafsiir bay leedahay oo waa sarbeeb oo innahaa ukhtii markuu leeyahay dee waxa weeyaan ukhtuhu fi lislaam waxa weeyaan markuu lahaa innii saqiim dee shirkigiinna iyo gaalnimadiinna iyo qurunkiinaan ka bukaa markuu leeyahay bal facalahu kabiiruhum dee calaa xaddi zacmihim waxay ilaahyeeyo sanamiya ku sheegayaan ile ilaah waa kii tasarufee tala leh wax ku dhaqaaqa markaa zacmiga waxay sheeganayeen isagoo ku dareeray buu yidhi hadday ilaahye yihiin ka u weyn baa haddaba sameeye su'aala waa calaa xaddi zacmiku marka intuba waa macaarid iyo sarbeeb haddana saddexdaa arrimood ee weliba labadan bal facalahu kabiiruhum iyo innii saqiim fii daat illah uu sheegay ilaahay darti iyo towxiidka tan kalena badbaadadaa dee waxa weeyaan ooridiisa ayaa haddana uu yidhi saddexdaa jeer baan waxaan waaqica waafaqsanayn sheegay oo anigu ilaahay maanta ma hortegi karo wuu ku cudur daaranayaan maalinta qiyaame bannaanka marka shafaacada ambiyada kolba nebi ay u tegayaan dadku marka waxa uu yidhi bal hadda kaa weyn weydiiya hadday hadlayaan farajacuu ilaa anfusihim faqaaluu inakum antum adaalimuun dib bay isugu noqdeenoo waxay yidhaahdeen war innakaa qaldan waxaan isdifaaci karayn oon hadal lahayn oon hugun lahayn ayaynu leenahay waa ilaahay innakaa qaldan haddana dee toobaddaa la seejinaya inkaar baa ku dhacdee isla markiiba way isrogeen oo gaalnimadoodii bay dib ugu noqdeen oo ay ku daa'imeen uma nakisuu calaa ru'uusihim laqad calimta maa haaulaa'i yantiquun dib intay u noqdeen oo raadkoodii dib u qaadeen oo gaalnimadii ay dib ugu laabteen ayay yidhaahdeen waad ogtahay kuwan inaanay hadlayna maxaad noogu diraysa markaasuu ku yidhi haddaad sidaa u og tihiin ma waxaan dhib iyo dheeftoona lahayn baa ilaahay sokadii caabudaysaan uf baa laydin yidhi oo xumaan iyo foolxumaa idiin sugnaatay idinkiiyo asnaamtiinnabe garaad iyo caqli mayaydaan lahayn markaa laga gar helay ayaa sida lagu yaqaano duqaadda iyo nimanka jabaabirada ee waxa weeyaan dee daalimiinta ah ee xoogga ku taliya ean xujada iyo daliilka doonayn sida dhaqankooda lagu yaqaano oo kale ayaa ileen waa laga gar helay waxay yidhaahdeen war ninka guba intaynu soo xidhxidhno oo dab ooga la shido bartanka ha loogu tuuro sidii baanay sameeyeen ilaahay tabaaraka wa tacaala ayaa naartii amar siiyey ile naartu waa makhluuqatun mudabbaratun ma'muura waa makhluuqad la abuuray la maamulayo ilaahay tabaaraka wa tacaala siduu doona uu ugu talinayo oo ilaahay baddii ballaadhkeeda iyo baaxaddeeda waxa weeyaan la og yahay markii nebi muuse iyo qoomkiisu ay ku soo baxeen ee fircoon iyo qoomkiisiina ay daba taagan yihiin ee ay isleeyihiin khalaas maanta way idiin dhammaatay ilaahay baddaa yidhi usha ku dhufee labada u kala jeexay laba isleegee bannaanka uga dhigay ila isagaa baddu waa makhluuqa la amrayo allihii sidaa sameeyey ayaa nebi ibraahimna dabkii u amray inaanu gubinbo waxba aanu yeelin culimada qaarkood waxay yidhaahdeen dabarkii iyo katiinadii iyo xadhka ay ku xidhxidheen unbay gubtee shay kaloo jidhkiisa amay taaba marka alla waxau ihi yaa naaru kuunii bardan wa salaaman calaa ibraahiima naarey qabow iyo badbaado ibraahim u noqo oo ha gubin farna ha saarin ibnu cabbaas wuxuu yidhi low lam yaqul salaaman lamaata min shiddati albardi haddaanu alla ku odhan lahayn badbaado noqo qabowgaaba dili lahaa ilan qabowga daran waa lagu dhintaa oo qofku ma xamili karo barafka laakiin waxaa la yidhi kuunii bardan wa salaaman qabow aan waxba yeelay marka salaamanta la raaciyo baradka ayaa qabowgii u noqday qabow aan waxba yeelayn ilan sida kulka iyo dabku wax u dilo ayaa qabowgiiyo barafkuna wax u dilaa marka bardan wa salaaman baa la raaciyey allah wuxuu tilmaamay shirqoolkay la dooneen iyaga inay dhagartii la go'day oo dabinkay u dhigeen ku ka daran iyaga loo dhigay khasaareen dabeed alla wuxuu tilmaamay inuu nebi ibraahim iyo luudba badbaadiyey oo dhulkii ciraaq uu ka saaray oy u baxeen arladii shaam ee barakaysnayd oo nebi ibraahim iyo luud ou adeer u ahaa ina haaraan buu ahaa luud marka walaalkii ibraahim walaalkii baa dhalay marka ibraahim iyo luud oo adeer u ahaa ilaahay waa badbaadiyo wuxuu u saaray dhulkii barakaysnaa ee shaam baytulmaqdis iyo dhulkii barakaysnaa ayaa loo saaray barakada dhulka shaam lababa waa lagu tilmaamay dhinac waa laga barakeeyey oo ambiyada ugu badan baa alle dhulkaa ka soo saaray oo waa barakaysnaa dhinac kale maciishad ahaan iyo nolol ahaanna waa u barakaysnaa oo yacni khudaarta iyo dhirta iyo beeraha la beerto wuu ku nimcaysnaa oo wuu ku barakaysnaa dhulkaas halkaasaa loo bixiyey culimada qaarkood waxay yidhahdeen najaynaahu waa baabu tadmiin baabka la ydhaha tadmiinku waxa weeye ficilkan ficil kale macnihii in la dhansiiyo laga macneeyo marka waxay yidhahdeen ilaada dambe waxay tilmaamaysaa najaadani tadmiin inay qabto bimacnaa akhrajnaahum oo waanu badbaadinay waxaananu u saaray ilal ardi dhulka xaggiisii ayaanu u saaray wa wahabnaa lahu isxaaqa wa yacquuba naafilatan wa kullan jacalnaa saalixiin ilaahay waxa uu tilmaamay inuu ibraahim u hibeeyey inankiisii isxaaq iyo yacquub marka isxaaq ibraahim baa dhalay yacquubna isxaaq baa dhalo ibraahim awow buu ahaa labadaba waa loo nisbeeyo dee waa tafiirtiisii waladusulbi iyo waladulwaladka xafiidkuba naafilatan baa la yidhi oo macnaha walad buu weydiistay mid kalaa loogu daray kaawuu awowga u yahay waa siyaado iyo dheeraad marka naafilada waxa dheeraadkaa la yidhaahda waa ta dee salaada faralka amarka la tukado faraa'ida iyo maktuubaadka iyo waajibaadka sunnayaasha raaca waxaa la yidhahda nawaafil nawaafil maxaa loo yidhi waa siyaado faralkiiyo waajibkii lagu kabayo oo haddaad ka tagtay dee aanad ku dambaabayn laakiin se ajar iyo abaal aad ka helayso wa kullan jacalnaa saalixiin kulligood ambiyo saalixiina laga yeelay ilaahay waxa uu tilmaamay inuu ka yeelay kuwo hormooda oo dadka wanaag iyo khayrka ku haga khayr inay sameeyaanna loo waxyooday ficlal khayraati waa caam khayr oo dhan baa soo gelaya ficil iyo qowlba iyo caqiide iyo camalba haddana waxa gaar loo xusay wa iqaamo salaati wa iitaa'a azakaati waxaa la yidhaahdaa waa min baabi cadfil khaasi cala alcaami khaaskii baa lagu cadfay caam oo salaada oo la ooga iyo sakada oo la bixiyaa waa khaas waxayse ka mid yihiin caamka khayraadka oo khayraadka waa soo gudagelayaan laakiin waxa gaar loogu soo soocay waa ahmiyadda ay dheer yihiin khayraadka kale oo salaadiina acmaashii badaniga ahayd bay hormood u tahay sakaduna acmaashii maaliga ahayd ayay hormood u tahay waa sida mararka qaarkood iyadoo malaa'igta caam ahaan loo xusay malakul jibriil gaar loogu xuso sharafta iyo fadliga uu dheeryihi markaa salaadda iyo sakadu iyagoo khayraadka caam ahaan ka mid a gaar waxa loogu xusay fadliga ay dheer yihiin afcaasha iyo acmaasha kale waxaa kaloo ilaahay tabaaraka wa tacaala aayaadkan kaga warramay qisatu nabiyillaahi luut maca qowmih nebi luut iyo qoomkiisa qisadii dhex martay wa luutan aataynaahu xukman wa cilman wanajaynaahu min alqaryati alatii kaanat tacmalu alkhabaa'isa innahum kaanuu qowma saw'in faasiqiin ilaahay waxa uu tilmaamay sidii ambiyadii horeba luutna inuu nebinimo iyo cilmi iyo xukunba siiyey qaryadaa xumaanta samaynaysana uu ka badbaadiyey oo waxaa looga jeedaa qaryadaas quraa qowmi luut baa la yidhaha waa qaryatu saduum oo shaam ku taalla waa halka shaam laga galo marka magaaladaas waxaa gaar loogu xusay anshuxumada iyo edabdarrada ragga in wax laga doono oo la damco ayay caado u lahaayeen iyagaana uga horreeyey waa kii allah ku tilmaamay yacni innakum lataatuuna alfaaxishata maa sabaqakum biha min axadin min alcaalamiin waxaad la imanaysaan foolxumo iyo qurun cid idinka horraysay aanay jirin mar hadday la yimaadeen waxaan weligood cidi uga horrayn waxa lagu ciqaabay waxaan weligood hortood cid lagu ciqaabin jazaan wifaaqan waljazaau min jinsi alcamal oo magaalooyinkoodii kor inta loo qaaday ayaa dhawaqoodii ahlu samuhu markay maqleen lasoo qalliboo dhinaca kale laga soo rogay dhagaxaanna sida dhibca roobka a lagaga dhigay waa cadaab aan iyagoo hortood cid kale aan la marin culimmadu waxay yidhahdaan markaa markay fidradii saliimka ahaydee aadamaha alla ku abuuray markay qallibeenay dhinaca kale ka rogeen ilaa halkii dumar laga doonan lahaabay rag doonteene ayaa iyagana qaryooyinkoodii iyo degaankoodii la dhalanrogo dhinaca kale laga rogay waayo iyagaa fidradii dhinaca kale ka rogay iyo abuurkii lagu abuuray iyagana cuquubo iyo cadaab baa dhinaca kale lagaga rogay oo wataa la qallibay ee fajacalnaa caaliyaha saafilaha xaggeedii waxa weeye sarrayse xaggeedii hoose laga yeelay alla waxa uu tilmaamay wa adkhalnaahu fii raxmatina inahu min asaalixiin luut raxmadayadaanu dhex gelin oo saalix buu ahaa fii raxmatina maxalli waxa uu ku fasirayaa jalaaludiin almaxalli jalaalaynka bian anjaynaahu min qowmi qoomkiisa iyo fowlxumadoodii ayaanu ka badbaadinay raxmaddu waa taas waxaa kaloo lagu fasiray raxmadda jannada in looga jeedo jannadeedii baanu gelinay oo dee anti raxmatii arxamu biki man ashaau min cibaadii waa kii xadiisulqudsiga ku lahaa rabbi jannada isagoo la hadlaya raxmaddaydii baa tahoo ciddaan doono ayaan kuugu naxariistaa marka raxmadda bimacna aljanna in looga jeedo iyo in looga jeedo badbaadadii qoomkiisa laga badbaadiyey iyo cuquubadii qoomkiisa ku dhacday kadib ilaahay aayaadkan wuxuu kaga warramay qisatu nabiyullaahi nuuxin calayhi asalaam maca qowmih wa nuuxan id naadaa min qablu fastajabnaa lahu fanajaynaah wa ahlahu min alkarbi alcadiim ilaahay waxa uu tilmaamay nebi nuux oo qoomkiisii loo diray dhexdooda dacwad iyo towxiidka kaga baaqayey alfa sanatin ilaa khamsiina caaman kun sano oo konton la macnaha waa sagaal boqol iyo konton sannadood haddana rabbi waxa uu yidhi wamaa aamana macahu ilaa qaliil wax yar mooye cid kale ma rumayn mid walba ka kale wuxuu u dardaarmi jiray iska ilaali ninkaas markuu ka quustay ee weliba loo waxyooday cid dambe inaanay ka rumaynin qoomkiisa wa uxiya ilaa nuuxin annahu lan yu'mina min qowmika ilaa man qad aaman markii weliba loo waxyooday cid dambe inaanay rumaynayn ayaa markaa nuuxu dhawaaqay oo ilaahay uu baryey marka nidaagan id naadaa waxaa looga jeedaa habaarkuu habaaray markuu ka quustay ee uu yidhi rabbi laa tadar cala alardi min alkaafiriina dayaara innaka in tadarhum yudilluu cibaadak walaa yalidu ilaa faajiran kafaara ilaahayow nimankaa gaalada qof ha kaga tegin arlada oo dhammee oo baabi'i oo dabargoo waayo haddaad dayso addoommadaadana way fasahaadinayaan dhalina maayaan ilaa faajir gaal ah oo foolxumo sameeye mooye wax kale yacni iyaga iyo ubadkooda iyo tafiirtoodba kala baydhi maayaan marka baabi'i oo waxa weeyaan dabargo oo daaha ugo markaas ayaa ilaahay aqbalay oo fanajaynaahu wa ahlahu min alkarbi alcadiim isagiiyo ehelkiisiiba dhibkii ku dhacay kuwa waa ka badbaadinay ehelkiisa loogama jeedo qoyskiisii loogama jeedo waxaa looga jeedaa intii raacdee rumaysay ee doonta la raacday ama ha noqoto ehelkiisiiyo cid u dhow ama ha noqoto cidaan uga dhoweyn waayo dee inagkii soo waladu sulbigii ugu dhowaaba dee wuu halaagsamo ma badbaadin marka ehelnimo haddii lagu badbaadayo ina nebi nuux baa ku badbaadi lahaa marka ehelnimadani waa atbaacdii raacdee rumaysay waayo ina bnii min ahli markuu yidhi waa kii alla ku yidhi innahu laysa min ahlik innahu camalun hayru saalix nuuxow inakaagani ehelkaaga ka mid maaha waayo kuma rumayn waayo camal xun buu sameeyey marka tolnimadii iyo ehelnimada rasmiga ihi waa mutaabacada ambiyada iyo rumaynta rususha marka ahalkiisa waa atbaacdiisa waananu uga hiilinnay kuwii beeniye ee rumayn waayey ee xumaantana sameeyey waxaananu ku qarqinnay duufaankii cirkiiyo dhulkaba biyihiiyo ka soo dhacay iskaadhay ayaa lagu ciqaabay oon cidi kaga bixin intii nebi nuux doonta la raacday ee rabbi uu badbaadiyey mooyaane dabeed wuxuu ilaahay aayaadkan kaga warramay qisatu nabiyillaahi daawuud calayhi asalaam wa sulaymaan calayhim assalaam labadaba korkooda nabadgelya ha ahaatee qisadoodiiba ilaahay aayaadkan ku khatimay waxaana rabbi inoo xusay nebi daawuud iyo nebi sulaymaan beertii ay kala xukumayeen qisadaasi markaa waxay ahayd sida mufasiriintu ay tilmaameen goor habeennimo ah ayaa adhi baa beer galay markaasaa beertii uu baabi'iyey oo uu dhammaan wada daaqay oo aan waxba ka reebin waxaana la yidhaha nafashada sida nahrulkhayrka xagga hoose uu ku qabanayo abubakar jaabir aljazaa'iri calayhi raxmatullah wuxuu odhanayaa annafashu alracyu leylan habeenkii daaqa la daaqa ayaa la yidhaha nafash marka waa mirashada habeen bay mirteen oo daaqa maalintii maahee waa daaqa habeenkii mirashadu marka adhi baa goor habeennimo ah beertaa mirtoon waxba kaga tegin kadib nebi daawuud bay iskula yimaadeen nebi daawuud markay iskula yimaadeen nebi daawuud wuxuu xukumay kuwii adhigoodu uu beertaa yacni u baabi'iye u daaqay inay bannaankaa ka baxaan adhigiina qolada beertu ay qaadato sidaasuu isagu xukumay daawuud sulaymaan bay soo mareen sulaymaan ayaa yidhi maya oo aabbihiina u sheegay nebi daawuud uu yidhi maya sidaa ayaan lagu xukumine waxaa lagu xukumayaa ilaahay baana dee fahamsiiye oo deeqda bixiyo wamaa kaana cataa'u rabbika maxduura sulaymaan markaa wuxuu yidhi maya ee waxaa lagu xukumayaa qoladan waxa weeyaan adhigoodii uu beertan daaqay qoladii beerta laga baabi'iyey adhiga ha kaxaystaan oo ma qaadanayaan laakiin ha iskaga intifaacaan oo ha manaafacaadsadaan oo caanihiisa iyo dhogortiisa iyo dee ha dhaqdaan oo ha manaafacaadsadaan kuwii adhigan lahaana beertii ay baabi'iyeen ha tabcaan oo ha beeraan oo ha ka shaqeeyaan beertaasi markay soo gaadho halkii adhigu ku daaqay markay soo gaadho markaas qoladii beertan lahaydna beertoodii ha u soo noqotay ilaa halkoodii wuu soo gaadhay kuwii adhiga lahaana adhigoodii ha ku noqdaan oo ha kahaystaan taasaana sawaab ahayd dee ijtihaad bay ahayd oo waxyi may ahaynoo dee looma waxyoon arrinkan xukumkae waxaa nooc ijtihaad ah ambiyaduna dee way ijtihaadi karaan wixii aan loo waxyoon ijtihaadkaasina dee sidii saxda ahaydna wuu ku dhici karaa si khilaaful awla sidii habboonayd ka duwanna waa u dhici karaa laakiin ambiyadu waxay kaga duwan yihiin mujtahidiinta kale iyaga waa la saxaa oo khaladka laguma sugo oo marka nebigu intuu ijtihaado sidii saxdahayd uu garab maro waa la saxaayo laguma daayo marka maadaama ijtihaadkii daawuud aanu sax ahayn kii sulaymaan ayaa sax noqdoo la qaatay in qolo walba kuwana ay beerta tabcaan oo kasii shaqeeyaan oy beeraan kuwana adhiga sii manaafacaadsadaan dabeed mar alla marka beertaasi halkay markii hore taagneyd intii aan la daaqin markay soo gaadho qolo walbayna xoolahoodii usoo noqoto kuwii beertuna beertoodii usoo laabtaan kuwii adhiguna adhigoodii ay dareersadaan markaasa alla uu yihi fafahamnaaha sulaymaana wa kullan aataynaa xukman wa cilma wa sakharna maca daawuuda aljibaal yacni sulaymaan ayaanu qadiyadan fahamsiinay qadiyadda adhiga beertaa habeennimo mirtay xukumkeeda sulaymaan baanu fahamsiinaa alla uu yidhi xukumkiisaana sax ahaa dabeed rabbi waxa uu tilmaamay daawuud waxyaabaha lagu karaameeyey inay ka mid ahayd buuraha iyo shimbiraha in loo sakhiray oo ay la tasbiixsanayeen oo ay u jiibinayeen oo markuu akhrinayo tasbiixda iyo adkaarta ay la qaadayeen isaguna uu maqlayey nashaad iyo firfircoonina uu ka qaadayey ilaahayna uu fahamsiiyo isagoo isagu maqlaya oo fahmaya oo afgaranaya ay la qaadayeen buuraha iyo shimbiruhuba tasbiixda ilaahay waxau yihi wa kunnaa faaciliina oo wax walba isagoo ilaahay samaynayo xukumka isagu leh facaalun limaa yuriid gaar ahaan tasbiixdan iyo sakhiraadan buuraha iyo shimbiraha muxuu si gaara rabbi isugu nisbeeye uu yidhi wa kunnaa faaciliin sababtu waxa weeye waayo arrintani waa arrin khaariqulcaade ah oo caadada ka baxsan in shimbiro iyo buuro ay tasbiixsadaan oo la afgarto wax caadada dadku ay yaqaanaan ka baxsan weeyi marka alla wuxuu leeyahay arrintaa caadada dadku ay yaqaaneen ka baxsan annakaa samaynoo awood iyo qudro u leh wa kunnaa faaciliin ilan waa arrin yacni khaariqulcaada oo mucjiza ah dabeed rabbi waxa uu tilmaamay daawuud inuu baray maryihii ama diricyadii iyo qamiisyadii dagaal dagaalka laga xidhan jiray si warmaha iyo seefaha iyo gaashaan ay uga noqdaan dharkaa biraha ka samaysan xadiidka ee la xidhan jiray dagaalka laga xidhan jiray sancadooda daawuud baa la baray waayo nicmooyinku rabbi siiyey ka mid ahayd wa alannaa lahu lxadiid xadiidkaanu u dabcinnay oo yacni waxa weeyaan sida cinjirka ama waxa khafiifka ee fudud ayaa birta aynu aragnay adeegeediiyo yacni waxa weeyaan quwadeeda isagu aayar buu sidaa isugu laabaya markuu doono markuu doono saa u kala bixinay inuu dabgeliyo in la tumo umuu baahnayn wa alannaa lahu lxadiid xadiid kastoo adag sidaasu ama u kala jebinaya ama isugu laabaya ama u toosinaya waa sakhiraad rabbi marka dharkaa birtee dagaalka laga xidhan ayaanu baray si dagaalka aad ugaga gaashaamataan ee rabbi ma mahadinaysaan macnuhu waxa weeyaan dee ilaahay u mahadnaqa ushkuru laha calaa nicamih dabeed rabbi waxa uu tilmaamay in nebi sulaymaanna markuu waxyaabuhuu daawuud u sakhiray rabbi tilmaamay ayaa waxa uu tilmaamayaa sulaymaanna wuxuu u sakhiray oo dabayluhu ka mid yihiin dabaylaha waxaynu nidhi iminka tan oo kale wali sulaymaana riixa caasifatan waa markay xoog u dhacaysa u dhabanaysa dabayshu aayaddii kalena rukhaa'an baa dabaysha lagu sifeeyey oo markay dabacsan tahay waxaa la yidhi markaa markaa horey kacaysana dee xoog iyo awoodday ciidanka iyo cududda ay dadka ku qaadayso xoog bay u dhabanaysaa oo u dhacaysaa marka dambena ay sii socotona dee si dabacsan oo layin ah ayay u wadaysaa wixii loo dhiibay sulaymaan ku amray taasaana gaadiid u ahayd oo meeshuu doono uu ku tegayay isagiiyo ciidankiisu ilaahay markaa waa kii aayadda kale ku lahaa walisuleymaana riixa guduwuha shahrun wa rawaaxuha shahrun waxyaabaha sulaymaan loo sakhiray dabayshaasaa ka mid ahaydoo kallahaadeeda arooriye gellinka horena in bil la socdo ayay gooynaysay dabayshu caraabaheeda gellinka dambe ama galabtiina waxay gooynaysay in masaafo bil loo socdo markaa dabayshu maalintii labada gelin marka laysku geeyo halkii maalin waxay dabayshu jaraysaa ama ay gooynaysaa laba bilood masaafo loo socon lahaa waa sakhiraad rabbi alla wuxuu tilmaamay inay markaa u soconayso dhulkii la barakeeyey xaggiisao ardu shaam ah wax walbana annakaa ugu arkayna alla wili jalla jalaalu waxaa kaloo rabbi tilmaamay waxyaabaha loo sakhiray sulaymaan waxaa ka mid ah shayaadiinta oo qaarkood badda guntooday quusayeen si ay macaadintiiyo luulka ku jira ay uga soo qaadaan qaar dhismayaal dhaadheer bay u dhisi jireen waxyaabo kala duwan ayay u qaban jireen oo shayaadiintana waa loo sakhiray alla waxau idhi annakaana ilaalinayno oo inay fasahaadaan ama wixii loogu talagalay ay ka baxaan annakaa ka badbaadinayna oo ka ilaalinayna allah waxau idhi wallaahi laqad aataynaa waanu siinay ibraahiima nebi ibraahim rushdahu hanuunkiisii ayaanu siinay min qablu horaanu u siinay yaraantiisiiba ama muuse iyo haaruun hortood wa kunnaa waxaananu ahayn bihi biibraahiima ibraahiim caalimiina kuwa garanaya inuu xilkaa qaadi karuu istaahilo id wakti ayaanu siinay qaala wuu yidhi ibraahiim liabihi aabbihi uu ku yidhi wa qowmii reertolkii maa haadihi tani waa maxay atamaathiilu ee taalooyinka ah allatii tamaathiishaasoo antum idinku caakifuuna aad ku nagidihiin lahaa ay licibaadatiha cibaadadeeda qaaluu waxay yidhaahdeen wajadnaa waxaanu ogaanay aaba'anaa aabbayaashaya oo caabidiina caabudaya lahaa asnaamtani annana waa ku dayanuun qaala waxa uu ku yidhi ibraahiim laqad kuntum walle waxaad ahaateen antum idinka iyo wa aabaa'ukum aabbayaashiin fii dalaalin baadi dhexdeed baad ku sugnaateen baadidaasoo mubiinin ay bayinin cad qaaluu waxay yidhaahdeen aji'tanaa ma waxaad noola timid ibraahiimow bilxaqi ma xaq baad noola timid oo iminka waxaad sheegaysaa waa kaa run ama anta mise waxabaad ahaatay min allaacibiina kuwa ciyaarayaabaad ka midtoo waad nagu ciyaaraysaa qaala waxau idhi bal iskabaddaa inaan idinku ciyaaraye ciyaari ma jirtee rabbukum rabbigiin rabbu samaawaati samooyinka rabbigood weeyi iyo walardi arlada rabbigooda alladii rabbigaasoo fatarahunna abuuray oo isagu abuuristooda bilaabay cidna isagoon kaga dayan waana aniguna calaa daalikum arrinkiina aan idiin sheegayo min ashaahidiina kuwa ka markhaati kacayaan ka mid ahay watallaahi ilaahay baan ku dhaartee laakiidanna waan dhakri oo waan dhakri oo waan shirqooli asnaamakum sanamyadiinna bacda an tuwalluu markaad jeedsataan kadib mudbiriina xaalaatiin kuwa jeedsaday fajacalahum dabeed wuxuu ka yeelay asnaamtii judaadan kuwa la burburiyo baaba'ah ayaa uu ka yeelo waa burburiyey ilaa kabiiran kii weynaa mooyaan oo lahum iyaga u sugnaaday lacallahum muxuu sidaa u yeelay lacallahum ilayhi yarjicuuna ay likay yarjicuu si ay ugu soo noqdaan ilayhi ay ilaa kabiirihim koodaa weyn oo damiirkan kabiirka horta waa loo celiyo waa tafsiir in la yidhaahdo lacallahum waxay mudan yihiin ama lacallahum ay likay yarjicuu si ay ugu soo noqdaan ilayhi ay ilaa kabiirihim koodaa weyn oo ay waxu weydiiyaan markay isagii oo keligii meeshai ku hadhay arkaan bal inay weydiiyaan oo dee wax gartaan oo ka garaabaan iyo in loo celiyo lacallahum ilayhi ay ilaa ibraahiim ibraahiim iyo miladiisa bal inay dib ugu soo noqdaan amaba ilaa su'aali ibraahiim bal inay ibraahiim weydiintiisa dib ugu soo noqdaan oo yidhaahdaan ibraahiimow maxaa dhacay dabeed ibraahiimna uu waxu sheego qaaluu waxay yidhaahdeen man kumaa facala sameeye haada kani biaalihatina ilaahyadayayaa sidan ku sameeyey innahu ka sidaa ku sameeyey la min aldaalimiina kuwa daalimiinta gardaran buu ka mid yahaye qaaluu waxay yidhahdeen samicnaa waxaanu maqalay fatan nin dhallinyaro ah ninkaa dhallinyarta oo yadkuruhum ay yaciibuhum ceebaynaya ay yadkuruhum bisuu xumaan ku sheegaya kaasoo yuqaalu lahu la yidhaahdo ibraahiimu ibraahiim qaaluu dabeed waxay yidhaahdeen fa'tuu keena oo la kaalaya bihi ibraahim la kaalaya calaa acyuni nnaasi dadka indhahooda korkooda keena oo ninka dadka hor keena lacallahum yashhaduuna likay yashhaduu si ay dadku u xaadiraan oo u arkaan cuquubadaynu ku samaynayno ama lacallahum yashhaduuna likay yashhaduu si ay dadku ugu markhaati kacaan xumaanta u sameeyey waa min ashuhuudi aw ishahaada qaaluu waxay yidhaahdeen a anta ma adiga ibraahiimow facalta ku sameeye haadaa kani biaalihatina ilaahyadayada yaa ibraahiimu ibraahiimow qaala waxau idhi bal iska baddaa anigu inaan sameeye facalahu waxaa sameeyey kabiiruhum koodii u weynaa haadaa ee kani ah ee fas'aluuhum bal hadda ilaahyadan la burburiyeed sheeganaysaan weydiiya wax in kaanuu haddii ay ahaadeen yantiquuna kuwa hadlaaya farajacuu dabeed way u noqdeen ilaa anfusihim nafahoodii bay dib ugu noqdeen oo iyagoo iscanaananaya oo faqaaluu dabeed waxay yidhaahdeen innakum idinku antum idinku addaalimuuna kuwa gar daran ee daalimiintii waa idinka humma nukisuu kumay adkaysane markiiba way isrogeen oo gaalnimadii bay dib ugu laabteen uma nukisuu dabeed waa la foorariyey calaa ru'uusihim madaxyadooda korkooda ayaa lagu foorariyey oo waa la dabagediye oo dibbay gaalnimadii ugu noqdeen qaa'iliina xaale ay leeyihiin laqad calimta waad ogaatay ibraahiimow waad og tahay maa haaulaa'i kuwani inaanay ahayn yantiquuna kuwa hadlaaya qaala waxa uu ku yidhi ibraahiim afa tacbuduuna ma waxaad caabudaysaan min duuni illaah alla sokadii ma waxaad caabudaysaan maa laa yanfacukum waxaan idiin tarayn shay-a waxba oo walaa yadurukum aan idinna dhibayn uffin lakum ay qubxan lakum uf baa laydin yidhoo xumaan baa idiin sugan idinka iyo walimaa tacbuduuna waxaad caabudaysaanba min duuni illaahi alla sokadiiye afalaa tacqiluuna miyaydan caqliyo garaad lahayn qaaluu waxay yidhaahdeen markaa xariquuhu guba ibraahiim oo wansuruu u hiiliya aalihatakum ilaahyadiinna in kuntum haddii aad ahaateen faaciliina kuwa samaynaya haddaad ficil leedihiin oo ilaahyadiinna wax u taraysaan ninka soo qabtoo guba qulnaa waxaanu yidhi baa alla uu yidhi yaa naaru naarey kuunii ahaw bardaa qabow iyo wasalaaman badbaado calaa ibraahiima ibraahiim qabow iyo badbaado u ahaw waaraaduu waxay la dooneen bihi ibraahiim kaydaa shirqool oo fajacalnaahum dabeed waxaanu ka yeelay alakhsariina kuwa ugu khasaaraha badan ayaannu iyaga ka yeelay kuwa khasaaray wanajaynaahu waananu badbaadinay ibraahiim iyo wa luuta nebi luutba ila alardi dhulka xaggiisii baanu u badbaadinoonu u bixinnay macnaa akhrajana way dhansantahay baa la yidhi yacni ficilkani macnaha akhrajana waa dhansanya wa baabu tadmiin oo ilaada laga fahmaya marka waanu badbaadinay ibraahim iyo luutba ila al ardi ilaa dhulka yacni dhulka xaggiisii baananu u badbaadinoo u bixinnay allatii arladaasoo baaraknaanu barakaynay fiiha dhexdeeda waa shaame lilcaalamiina dadkaanu barakaynay wa wahabnaa waxaanu siinay lahu ibraahiim isxaaqa isxaaq baanu siinay iyo wa yacquuba yacquub naafilatan xaal uu yahay yacquub ziyaado xaal uu yacquub yahay dheeraad loogu daray oo markii hore aanu weydiisan wa kullan mid wal oo ka mida ambiyada ibraahim iyo luud iyo isxaaq iyo yacquub jacalnaa waxaanu ka yeelay saalixiina kuwa wanaagsan oo ambiyaa wa jacalnaahum ambiyadaa waxaanu ka yeelay a'immatan kuwa lagu daydo kuwaasoo yahduuna hanuuniya ay innaasa dadka mafcuulka usoo qadaro biamrinaa amarkayaga ku hanuuniya wa awxaynaa waxaannu waxyoonay ilayhim iyaga ficla alkhayraati khayraadkiiyo wanaagyada samayntooda iyo wa iqaama asalaati salaada oogisteeda iyo wa itaa azakaati sakada bixinteeda wa kaanuu waxaanay ahaayeen caabidiina kuwana caabuda lanaa anaka wa aataynaa waxaanu siinay luuta nebi luut aataynaahu waxaanu siinay xukmaa xukumkii nebinimada iyo kala saaridda dadka iyo wa cilmaa cilmi wanajaynaahu waananu ka badbaadinay min alqaryati ay min ahli alqarya qaryadaa ehelkeedu dhibkay wadeen waa ka badbaadinay allatii qaryada ama magaaladaasoo kaanad ahay tacmalu mid samaysa alkhabaa'isa xumaanaha oo liwaadka uu ugu horeeyo iyo dhaqanxumada kale innahum iyagu kaanuu waxay ahaayeen qowma saw-in xumaan dadkeed kuwaasoo faasiqiina taacada rabbi ka baxay wa adkhalnaahu waxaanu gelinay luut fii raxmatinaa naxariisteeda dhexdeedaanu gelinay waayo innahu luut min asaalixiina kuwa wanaagsan buu ka mid ahaaday wa nuuxan wadkur xusnabi allow dadkana xasuusiyo uga sheekee nuuxa nebi nuux id wakhtigii u sheeg naadaa u dhawaaqay nuux min qablu hore uu dhawaaqay ibraahim iyo luudba hortood oo qoomkiisa markuu ka quustay uu habaaray oo fastajabnaa dabeedaanu aqballay lahu nuuxaanu aqballay oo fanajaynaahu aanu badbaadinay nuux iyo wa ahlahu ehelkiisiiba intii raacdee rumaysee doonta la raacday min alkarbi alcadiimi dhibaatadii weynayd inay ku dhacdo annu ka dhowray wanasarnaahu waananu hiilinay nuux min alqowmi qoladii baanu uga hiilinay aladiina qoomkaasoo kadabuu beeniyey biaayaatinaa aayaadkayaga tansiiligeennu ku soo dejinnay beeniye oo aan qaadan innahum iyagu kaanuu waxay ahaayeen qowma saw-in xumaan dadkeed bay ahaayeen oo fa aqraqnaahum dabeed waanu qarqinnay oo waxaanu ku hafinnay biyihii ajmaciina xaal ay yihiin dhammaantood wa daawuuda wadkur xusnabi allow dadkana xasuusiyo uga sheekee daawuuda qisata daawuud nebi daawuud qisadiisii iyo wa sulaymaana nebi sulaymaan qisadoodii id wakhtigiina u sheeg dadka yaxkumaani ay kala xukumayeen filxarfi beertii ay xukumayeen id wakhtina ay xukumayeen nafashad ay miratay fiihi beertaasi hanamulqawmi dadkaa adhigiisii ama qoomkaa adhigii ay lahaayeen beertaa habeennimo ay miratay oo wa kunnaa waxaanu ahayn baa alla widhi lixukmihim xukumkooda daawuud iyo sulaymaan shaahidiina kuwa og oo arkayoo xaadir ah fafahamnaahaa qadiyadda xukumkeedii waxaanu fahamsiinay sulaymaana nebi sulaymaan wa kullan mid wal oo sulaymaan iyo daawuud ka midana aataynaa waxaanu siinay xukmaa xukum oo nebinimadii iyo kala saaridda dadka ah iyo wa cilmaa cilmiba waanu siinay wa sakharnaa waanu sakhiroo waanu laylinay maca daawuuda nebi daawuud la jirhkiisa waxaanu laylinoonu sakhiray aljibaala buuraha yusabixna xaal ay la tasbiixsanayaan oo tasbiixdaabay la qaadayaan watayra shimbirahana waanu u sakhiray oo yusabbixna xaal ay iyaguna tasbiixsanayaan oo iyaguna waa u jiibinayaan oo tasbiixda waa la qaadayaan wa kunnaa waxaanu ahaanay baa alla u yidhi faaciliina kuwa sidaa sameeyey ee awoodayay taalka u leh wa callamnaahu daawuudna waxaanu baray sancata labuusin wax laga xidho dagaalka oo biraha iyo xadiidka ah sancayntooda iyo samayntoodaaanu baray yacnii dharkii birta ahaa ee dagaalka laga xidhanayay samayntooda ayaanu daawuud baray lakum liajlikum idinka dartiin baananu u baray si ay idiin anfacdo lituxsinakum si ay idinka ilaaliso min baasikum dagaaladiinna oo gaashaan idinka noqoto wixii jidhkiinna wax yeelaya marka labuusku waxa weeye dhar bir ah oo dagaalka laga xidhan jiray weeyi ee fa hal antum idinku ma ahaateen shaakiruuna kuwa rabbi mahadinaya walisulaymana wa sakharnaa waxaan u sakhiray lisulaymaana nebi sulaymaana arriixa dabayshaanu u sakhiray oo caasifatan xaal ay tahay mid xoog u dhabanaysa oo u dhacaysa tajrii iyadoo soconaysa dabayshu biamrihi sulaymaan amarkiisa ku soconaysa meel alla meeshuu doonuu u diraya una raacaya cidduu doonuu raacinaya ila alardi tajrii iyadoo soconaysa biamrihi sulaymaan amarkiisa ku soconaysa ila alardi dhulkii xaggiisana u soconaysa allatii dhulkaasoo baarakna aanu barakaynay fiihaa dhexdeeda waa shaame wa kunnaa waxaananu ahanay baa alla uu yidhi bikulli shayin shay walba caalimiina kuwa ogo cilmi u leh wa min ashayaatiini wa sakharnaa waan sakhiray lisulaymaana sulaymaan baanu u sakhiray oo min ashayaatiini shayaadiinta xaggoodana waxaanu sulaymaan uga sakhiray oonu u laylinay manduul yaquusuuna badaha quuso oo guntooda macdanta ka soo saara lahu ay lisulaymaan sulaymaan dartiina badaha ugu quusa ayaanu u sakhiray wa yacmaluuna waxa kalo ay qabtaan shayaadiintaasi camalan camal camalkaasoo duuna daalik quusiddaa ay badda quusayaan camal kaloon ahayn oo dhismayaashu ka mid yihiinna way u qaban jireen wa kunnaa waxaanu ahaanay baa alla yidhi lahum iyaga shayaadiintaas xaafidiina kuwa ilaalinaya oo inay xadgudbaan ama wixii loo igmada ay ka baydhaan annakaa ka ilaalinayna wallahu aclam intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkaga tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhiru dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina moxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online